bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين wslى اllah وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay risaaladii macaalimu fi aadaabi اlmutacalim waxaan ku jirnay baabkii ku saabsanaa fii aadaabihi maca ustaadih aadaabta uu macallinkiisa la yeelanayo oo uu kula joogayo waxaan ku dhe waxaan ku dhex jirnay faslun fii tacdiimi ustaadihi wa tabjiilih ustaadkiisa weyneyntiisa iyo qadarintiisa ayaan ku dhex jirnay fasalkii ahaa qultu walyajtanib اطaalibu can iidaa'i shaykhihi wa mucaadaatih ha ka dheeraado ardaygu can iidaa'i shaykhihi shaykhiisa dhibitaankiisa wa mucaadaatihi iyo la collaytankiisa fa ina mucaadaata awliyaaءi اllaahi maxaa yeelay ilaahay owliyadiisa la collaytankooda tu'dinu alxarba min allaahi waxay ogeysiineysaa dagaal ilaahay xaggiisa ka ahaanayo waalmucallimu alcaamilu bicilmihi mucallimka cilmigiisa ku camalfalayo min awliyaaءi illaahi tacaala ilaahay owliyadiisuu ka mid yahay fa fii saxiixi اlbukhaariyi min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى allahu alayhi waslama qaal ina allaha qaala alla wuxuu yidhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb qofkii la collaytamo weli aniga ii sugnaaday waxaan ogeysiiyey dagaal waalculamaau culimada min asxaabi xadiidi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka xadiidkiisa dadkooda ka mid ah waalfuqahaa'i iyo fuqahadaba awliyaau llaahi ilaahay owliyadiisa waaye faqad kharaja alkhaiibu lbaqdaadiyu khaiibulbaqdaadi wuxuu soo saaray fi lfaqiihi waalmutafaqih kitaabkaas bisanadihi can ishaaficiyi anahu qaal shaafici inuu yidhi in lam yakun ilfuqahaau wliyaaa allahi fuqahadu haddii aynan ahayn owliyada ilaahay fi laakhirati aakhirada famaa lilaahi waliyun ilaahay weli maba lehba markaas haddaynan fuqahada dadka diinta ilaahay fahamsan aynan ahayn owliyada alle famaa lilaahi waliyun wakadalika rawaa can abi xaniifata raximahu llah sidoo kalena abuu xaniifa saan oo kale uu ka wariyey imaamu nawowina waa ka tibyaanka kusoo qaado oo ku sheego marka mar hadday owliyadii alle ay yihiin fuqahada iyo culimada xadiidka ee qofka dhibaa marka oo ka ku gardaroodo wuxuu soo gelayaa marka xadiisulqudsigaas waciidka kusoo arooray man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi walnaakhud aan qaadano mihaalan tusaale wanamuudajan iyo namuudaj mimaa qararnaahu wixii aan soo qarirnay ku saabsan yani arrintuu siday tahay aan sheegnay tusaalooyin laba tusaale qaala abuu sacad asamcaaniyu abuu sacad asamcaani waxa uu yidhi samictu saafiya bna cabdillaahi asuufiy yaquulu xadartu majlisa yuusufa bni ayuuba alhamadaniy ninkaa yacnii sheekhaa majliskiisaan xaadiray fi nidaamiyati almadrasa anidaamiya baqdaad ku taalla faqaama bnu saqaa ayaa istaagay faaada shaykha sheekhii buu dhibay wa sa'alahu can mas'alatin mas'ale ayuu su-aalay faqaala wuxuu yidhi ijlis fariiso inii ajidu min kalaamika warkaaga waxaan ka dareemayaa raa'ixata alkufri warkaaga waxaa igaga soo uraya ayuu yidhi oon ka dareemayaa gaalnimo raa'ixadeed walacallaka tamuutu calaa gayri اlislaam waxaana laga yaabaa inaad ku dhimato waxaan islaamka ahayn adoo ku taagan faitafaqa waxaa marka iswaafaqay oo dhacday ana bna saqaa dahaba fii suxbati rasuuli taaqiyati ruum ruum ninkii boqorka ka ahaaye taaqiyatu ruum ninkii ahaa ergey uu soo dirsaday ayuu markaa raacay wa tanasara biqusطanطiniya qusطanطin magaalada oo istanbul ah ayuu ku nasraani ku noqday oo diinta uu uga baxayba waa namuudaj marka tusaale waayo sheekii buu majliskiisii ku dhibay hada su-aalo markaa yacnii ay ka dhadhamayso ama ay ka soo urayso zandaqe iyo wax daran buu kula hadlay sheekhii sidii uu maleeyey baa marka sha'nigiisu uu noqday qaala wasamictu man ahiqu bihi waxaan maqlay buu yidhi qof aan ku kalsoonayo waxaan ka maqlay ana bnay abi bakrin الshaashiy abubakr bn abu bakr ashaashi labadiisa wiil qaamaa fii majlisi wacdihi majliskii marka uu ku wacdinayay ayay ku ayay ku kaceen waa istaageen majliska dhexdiisa wa qaalaa lahu waxay ku yidhaahdeen abubakr shaashi in kunta tantaxilu madhab alashcariyi wailaa fanzil haddii aada ka diin dhiganayso madhabta ashcari abulxasan alashcari iska joog haddii kale ka deg meeshaan kasoo deg mimbarkan faqaala waxa uu yidhi uqcudaa fariista laa mutictumaa bishabaabikumaa allow aan laydinkugu raaxaynin dhallinyaronimadiina fasamictu jamaacatan baan maqlay annahumaa maataa qabla an yatakahalaa waxay dhinteen intaysan yani germadow iyagoo noqonin oon gaarin bayba dhinteen marka waxyaabahan oo kale marka way iska badan tahay qofka in manaasibta ama masaajidda ama waxa uu bixinayo dersi iyo ah lagu dhibo oo la yidhaha haddaadan waxaas aaminsanayn deg haddaadan saas ahayn saasaa tahay haddii aadan saas ahayn waxaas lagu siin maayo haddaadan saas ahayn wax ma akrinaysid waxyaabahaas oo dhan marka haddayba gardarro ku dhisan tahay oo nusxi aynan ku dhisnayn ummadda loogu naseexeynayo aynan ku dhisnayn waa gardarro iyo iidaa qofkii qof dhibana weliba diintii ilaahay uu faafinayo ku dhibo qofkaasi marka yacnii dhibaataa ka raacayso qaala الdahabiyu alimaamu الdahabi waxa uu yihi waama bnu saqaa ninkii hore ibnu saqaa almadkuur faqaala ibnu najaar ibnu najaar wuxuu yihi samictu cabdاlwahaabi bna axmed almuqri ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo kana bnu saqaa wuxuu ahaa muqri'an mujawidan nin aad qur-aanka u yaqaano mujawid ah buu ahaa xadaanii man ra'aahu biqusطanطiniya meeshaas dadkii ku arkay qofkii ku arkay ayaa wuxuu ii sheegay mariidan calaa dakkatin isagoo jiran oo meel yacnii taag guri yacnii ama qol meel hore un ka dhisan ku jiran ayuu arkay fasa'al wuxuu yidhi fasa'altuhu waxaan su-aalay hal ilqur'aanu baaqin calaa xifdika qur-aankii aad taqaanay xifdigaaga weli baaqi maku yahay qaala waxa uu yidhi maa adkuru minhu ma xusuusto kama xusuusto ilaa aayatan waaxida hal aayad un baan ka xasuustaa rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin aayaddaas bis ayaa igu hartay xujay iyadana xujo ayay igu hartay inay ku noqoto rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waalbaaqi yani waxaa badan dadka gaalada markay aakhirada iyo tagaan ama ay arkaan yacni xaqiiqda inay tamaniyaan muslimiin inay ahaa lahaayeen waalbaaqi qur-aanka inta ka hartay nasiituhu waan hilmaamay buui sir aclaami nubalaagu ku dhigay sidaa juska labaatanaad lixdan iyo toddoba ilaa lixdan iyo sideed taxta tarjamati yuusufa bni ayuub meeshaas marka waxaan uga baxaynaa qofka inaan qofka ardaygaa qofka sheekhiisa inuunan ku dhibin xaqdarro inaanu wax uga sheegin ama uunan majliskiisaba uunan ku dhibin wa calayhi an yutiica shaykhahu fii gayri macsiyatin waxaa waajib ku ah sheekhiisa inuu adeeco wixii aan macsi ahayn rawa alxaafidu abu cabdillaahi alxaakim fi lmustadrak bisanadihi can ibni cabbaasin fii qowli اllahi tacaala atiicu اllaha wa atiicu اrasuula wa uli اlamri minkum yacnii ahla alfiqhi waaddiin owlilamriga waxaa laga wadaa dadka ahlufiqiga iyo diinka in laga dambeeyo ayaga wixii aan macsi ahayn oo ay faraan in la dhagaysto waayo waxay ku hadlaayaan cilmi diintii bay yaqaanaan xikmad bay leeyihiin ayb yacnii ahla alfiqhi waaddiin waahlu aacati waahlu aacati اllahi aladiina yucallimuuna waahla aacati اllaahi wuxuu ujeedaa daacada alle dadkeeda dadka ilaahay adeeco aladiina yucallimuuna اnnaasa dadka barayaan macaaniya diinihim diinkooda macaanidiisa wayamuruunahum bilmacruufi macruufka farayaan wayanhownahm can ilmunkari munkarka reebayaan faawjaba allahu aacatahum kuwa ilaahay wuxuu waajibiyey in la adeeco laga dambeeyo xaakim mustadraga sidaasuu ku yidhi marka dadka dadka diinta baro macruufka faro munkarka ka reebo ahlu fiqhiga alla wuxuu waajibiyey warkooda in la maqlo haddaynan macsi ahayn waa iyaga daacadooda lama ilaaqin halka daacada alle daacada rasuulka la ilaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula ama iyaga kuwan waxaa la yidhi wauli lamri minkum ulul amrigana deeca daacadooda waxay taabic u tahay daacatullaahi wa rasuulih yani intay allay rasuul adeecsan yihiin ka dambeeya darajadaa ilaahay siiyo uga dambeeya hadday iyagu allay rasuul aynan adeecinna daacada ma yeelanayaan markaas wal waltaclam ogow ana daacata ashuyuukhi waalmucallimiina shuyuukhda iyo mucalimiinta daacadooda muqayadatun waa tu lagu qeyday lagu dabray la qeyday la dabray kamaa fi lxadiidi sida xadiidkaba ku sugan inama aaacatu bilmacruuf daacadu wax kale ma ahane macruuf ayay ku ahaataa wixii marka sharciga macruuf ku ah walyaxdar ha ka digtoonaado kula alxadari digtoonaan dhammaanteed an yutiicahu sheekhiisa inuu ku adeeco fii qatiicati muslimin qof muslima goyntiisa berii'in oo ka beri a min wasmatin ceeb tuhjaru liajlihaa iyadoo kale looga hijroodo wuxuu iska ilaalinayaa inta mararka qaarna dhacdo sheekhiisa inuu ka yeelo ou ku adeeco qof muslim ah oo wax looga hijroodo ka fog goyntiisa waayo qof muslim inaad goysaa waa dembi sabab haddaysan jirin fa ina haadaakani qad yadkhulu inuu galaa la arkaa fii quluubi bacdi almucallimiin mucallimiinta qaarkood quluubtooda tacasuban calaa gayrihim iyagoo tacasub ay geyrkood ku tacasubayaan dartiisa faya'muruuna talabatahum ardaydooday farayaan bimuqaacati dalika algeyr qofkaas uu necab yahay goyntiisa duuna irtikaabi maa yunkaru calayhi isagoo wax lagu inkiraba aan korin familu hada kanoo kale macsiyatun waay falaa yutaacu fiihi lmucallimu mucallimka laga yeeli maayo lagu adeeci maayo xuquuqdiisa kale waa gudanee laakiin midaan maya wadaakilun wuxuu gelayaa taxta qowli llahi tacaala walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan haddaad ku kaalmayso waxay noqonaysaa inaad ismi iyo coleytan iyo dembi in aad ku kaalmeynayso taana marka in laysku kaalmeeyo waaba la reebay qaala shaykhu lislaam wuxuu yidhi kamaa fi lfataawaa waidaa waqaca bayna mucallimin wa mucallimin laba mucallin hadday ka dhex dhacdo ow tilmiidin wa tilmiidin ama arday iyo arday ow mucallimin wa tilmiidin ama macallin iyo arday khusuumatun hadday ka dhex dhacdo dood wa mushaajaratun iyo muran yacni isqabsi lam yajuz liaxadin qofna uma bannaana an yuciina axadahumaa midkood inuu kaalmeeyo xataa yaclama alxaqa ilaa uu xaqa ka ogaado falaa yucaawinuhu bijahlin horta jahli ku kaalmeymaayo laba sheekhaa is haysato laba arday baa is haysato arday iyo sheekhaa is haystaan sifada ugu horeysaa horta waxay tahay haddiiba aadan ogeyn oodan fahmi karin xaqa maca man haddaadanba garan karin cidna markaa inaad kaalmayso kuuma bannaano leanna jaahilnimo cid in loogu kaalmeeyaa maya ma bannaano walaa falaa yucaawinuhu ma u ma ku ma u kaalmeynayo bijahlin ku kaalmeyn maayo jahli walaa bihawan dooqiisa iyo nafjeclaysi ku kaalmayn maayo bal yanduru fi lamri arrinka waa fiirina faidaa tabayana lahu hadduu u caddaado alxaqu xaqa acaana almuxiqa qofka xaqa laho u kaalmayna minhumaa labadooda cala almubdili buu uga kaalmayna unsur akhaaka daaliman ow madluuman soo maa daalimka dulmiga ka celi ka kalena gargaar uu kugu leeyahay sawaaun waxaa isku mida kaana almuxiqu min asxaabihi ninka xaqa leh adiga asxaabtaada ha ahaado ow amase asxaabi hayrihi min asxaabi hayrihi ha noqdo hayrkiisa asxaabtiisa meeshuu rabaa ka tirsanaado wa sawaaun waxaa isku mida kaana almubdilu min asxaabihi midka mubdilkae qaladka ku socdo asxaabtiisa ahaayaya ow asxaabi hayrihi ahaayaya fayakuunu lmaqsuudu maqsuudku wuxuu noqonayaa cibaadat allaahi waxdahu ilaahay keliya in la caabudo ayuu noqonayaa maqsuudka wa daacata rasuulihi rasuulkiisa in la adeecuu noqonayaa maqsuudka waitibaaca alxaqi xaqa in la raaco walqiyaama bilqisti iyo in cadaaladda loo istaago arrinta marka arrin aada u badan wey sheekhii waxaa laga yaabaa waa bani aadam sheekh kalea wax kala dhexeeyaan ardaydiiba wuxuu ku qasbaa sheekhaas kale inay gooyaan oynan salaamin dhagaysanin hadduu jirado aynan u tegin janaasadiisa aynan ku dukanin aynan booqanin wax xiriir aynan la yeelanin qaarkoodna waxayba leeyihiin haddaad u tagto ama salaanto ani waa iga tegaysaa ama aniga ama asaga qaabkaasoo kale marka dad aakhiro u wada socdo maahan qaabkooda haddii marka sheekhu uu sheego sabab macquul ah sabab sharci ah oo sax ah oo qofkaasi uu yacni ku qumtay oo keenayso in looga hijroodo waa waa laga hijroona ee markaa sababaa jiro saxaabada iyo salafka waxa ka soo aroorayna waxaa lagu xambaaraa macnahaas waayo iyagu inta badan waxaa la yidhaahdaa ibnu xajar iyo culimmada waxay dhahaan sida haalibka ah ee gooy yacni jafwada iyo hijrada ay sameynayeen xuduud nafsi ah waa ka ku badnayn waxaa ka haalib ahaa diinta ayaa ka haalib ahayd waa ku yarayd marka waxyaabaha noocaas oo kale waana la wariyaayo ibnu cabdilbar kitaabkiisa jaamicu bayaani اlcilmi wa fadlihi baab dhan buu leeyahay baabu kalaami اlculamaai bacdihim fii bacdin warka ay culammada qaarkood qaarka kale ka dhaheen wax badan amhilooyin buu keenayaa laakiin muta-akhiriintay aad ugu badnaayeen arrintaa hadday sii fogaato oo diin laa diin yari ay la falgashana waxyaaba xunxunaa ka dhalanaya in laysjaasuusaa ka dhalanayso in waxaa ka dhalanaya laysdilo waxaa ka dhalanaya in laysmasabito been intan layska sheego qofkii uu khatar ku geli karo wax badan baa ka dhalanaya waxaana asal u noqonaya tacasubka qofku marka hamigiisu inuu xaq u noqdaa laga rabaa bis waxyaabo abu sufyaan markii uu gaalka ahaa arrimo uu ka xishoonayey ka xishooday yaa laga yaabaa maanta dad diinta akrinaayo inaynan ka xishoonin oo markuu abu sufyaan la yidhi hal yaqdir nebiga idiin idinka soo baxay khiyaano ma sameeyaa ballanka baxy iyo khiyaano ma sameeyaa markaasuu wuxuu yidhi kelmad yaraan ku darsaday wax kaloon ku darsada maanan helin waxaan idhi annagu waa ka soo maqannahay muddo heshiis naga dhexeeyana waa waa jirtaa inta aan ka soo maqanahay wuxuu sameeyey ma ogi inta yani aan ka soo maqnaa wuxuu sameeyey ma ogi yani intaasuu rabaa inuu yani waa fiiriyey waa fiiriyey hadal yar meeluu ka gelin karo taasay noqotay waa dhihi karay dabcan beenuu sheegaayo saanuu yeelaayo kanuu yeelaa laakiin inuu ku ceeboobayou ogaa nin weyn oo ceeboobana waa la xumeed oo been iyo waxaas lagu ogaayo haddii hadda uu yidhaahdo sidaas u dhehi lahaa waa waa ku ceeboobi lahaa haddana haddii la su-aalo war shiikii shiikaas hebel ahaa ka waran qofka meeshaas wax ku aqriya qofkaas ka waran marka la yidhaha nin kaloo wadaada waxaa laga yaabaa nacaybka oo u qaba dartiis been inuu banaysto xataa wax aan jirin oo been ah inuu ka sheego oo hadhow markii hala baaro la maagana beenay soo baxeen yani diinku marka qofka inuu ka celiyaa waxyaabahaas fiican waxaasoo dhanna tacasubka iyo kooxaysigaa keenaya wa qaala ayضa sidoo kale wuxuu yihi ibnu taymiya walaysa lilmucalimiina mucalimiinta xaq uma laha ma laha an yuxadibu nnaasa dadka inay kooxeeyaan wayafcaluu ay sameeyaan maa yulqii baynahum alcadaawata wاlbagdaa wax dhexdooda ku ridaayo coley cadaawad iyo caro isnacayb bal yakuunuuna waxay ahaanayaan midla alikhwati almutacaawiniin walaalo iskaalmaysanaya oo kaley noqonayaan cala albiri wataqwa isu kaalmaysanayo kama qaala tacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan facala aalibi ardayga waxaa laga rabaa anlaa yutiica inuunan ku adeecin shaykhahu sheykhiisa fi tacasubi calaa axadin qof inuu ku korkiisa ku tacasubo ow liaxadin ama u tacasubo qof idaa kaana mabniyan cala alhawa hadduu hawo ku dhisan yahay walaysa liaalibi ardaygana maba laha an yabtadi'a min nafsihi nafsadiisa xaggeeda inuu ka bilowdo atacasuba lishaykhihi shaykhiisa inuu u tacasubo fii kulli maa yaquuluhu wax walba u dhahayo maba haboonaan marka hadalka ibnu taymiya watacaawanu cala albiri aayaddaas ku dhammaaday ardaygana inuu bilowdo isagoo u tacasubaayo yacni isagoo sheekhiisa u tacasubaya inuu nacal lama rabo dadka kale ku xadgudbo inuu bilowdo sheekha hadduu farana inuu ka yeelo maaha arrintaas oo kale aa laba waxyaabood marka mararka qaar ardayga isagaa isxil qaamayo wuxuu isleeyahay isxil qaan isagaa bilaabaya ardada qaar waxyaaba aada u daranaana ka dhasho namuudaj waqtiyadanna waxaaba noogu filan moxamed zaahid ilkowhari abuu xaniife si uu u difaaco oo uu abuu xaniife isagoo u tacasubayo ayuu a'imadii kale islaamka wax ka sheegaa maalik buu wax ka sheegay shaafici buu wax ka sheegay axmed buu wax ka sheegay a'imadii islaamka xataa saxaabadii waa gaaray qaarkood marka taa maxay ku tusaysaa waa un waalli waxaan fiicnayn waayo abuu xaniife waa ilaalin kartaa xaqiisa adoon cid kale ku xadgudbin waa yeeli kartaa marka sheekhaaga haddaad jeceshahay adoon cid kale ku xadgudbin iska jeclaaw dadka kale laakiin ha ku xadgudbin qaala alxaafidu bnu rajab fii kitaabihi wuxuu ku yihi jaamici alculuumi walxikam في شhرح xdيiثi laa تxاasadوu وlaa تnاajaشhوu وlaa تbاغضوu xadiidkaas شharxiisa وhaahunaa أmr خaفiy meeshan waxaa ku jira buu yihi arrin qarsoon ynbغي التafaطنu lahu ay haboon tahay in loo dhug lahaado wahuwa أna kaثيirا arrintaa waxay tahay أna kaثيirا min أئmaة الdiin wax b yani badan oo أئmaة الdiin ka mida dad badan oo aئmada diinta ka mida qad yaquulu qowla marjuuxan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo uu ku qowlo hadal laga xoog badan yahay wayakuunu mujtahidan fiihi hadalkaa marku dhahayana uu yahay qof mujtahid ah isagu inuu dadaalay ma'juuran cala ijtihaadihi fiihi ijtihaadkiisana laga ajarsiinayo mowduucan canhu khata'uhu fiihi gafka uu ku galayna laga ridaayo yani gefkiina waa laga ridaa ajarna waa la siinaa waa mujtahid laakiin hadalka uu sheegay hadal marjuuxa waayo saxiix maaha yani hadal waxaan ujeedaa raajixa maaha walaa yakuunu lmuntasiru laakiin ninka u gargaarayo limaqaalatihi imaamka maqaaladiisa hadalkaa uu yidhi ninka u gargaarayo ma ahaanayo tilka maqaalada taas ah bimansilatihi isaga derajadiisoo kale ma gaaraayo fii hadihi darajati darajadan dhexdeeda لأnنه qad laa yntaصir لhada الqwl إlا لkwni matbuucihi qad qaalahu waayo ardaygani waxaa laga yaabaa inuu qowlkaas ugu gargaarayo ugu hiilinayo keliya sheekaagaa yidhi bis kii hore marka hadalka wuxuu u yidhi dadaal iyo intaasaa cilmigiisii noqday waa dadaalay intii ilaahay faray waa la yimid isaga dembi male ajar waa leeyahay اجtihaadka uu اجtihaaday buu ajar ku leeyahay laakiin ninkan u tacasubaya ee ardayga ah isaga waxaa laga yaabaaba inuunan cudurdaar yeelanin waayo waxaa dhici karta inuunan ugu qowlkaas ugu gargaaraynin ilaa hebelaa yidhi bis unba ugu gargaara bixayu inahu low qaalahu gayruhu haddii uu geyrkiis dhihi lahaa keyrkii oo min aimati diini aimatu diin ka mid ah hadduu dhihi lahaa warkaasi lamaa qabilahu kama aqbaleen sheekhiisaa yiriyo hadda u aqbalay haddii hayruhu ou dhihi lahaa maunan ka aqbaleen wala ntasara lahu mana u gargaarin walaa waalaa man waafaqahu qofkii waafaqayna ma u gargaareen walaa caadaa man khaalafahu qofkii khilaafana lama coleytameen wahuwa maca haada iyadoo kan ay jirto yadunu wuxuu u malaynayaa anahu inama intasara lilxaqi inuu xaqa u gargaarayo isu haystaa bimansilati matbuucihi yacnii sida qofka uu raacayo derajadiisa uu joogo dembi ounan markaas masaladaas ugu lahayn bal ajar uu uleeyahay isaga isu haystaa walaysa kadalika sidaana maaha faina matbuucahu midka isaga ou raacayo inamaa kaana qasduhu lintisaara lilxaqi qasadkiisu waa inuu xaqa u gargaaru ahaa sheekhu waa in akhda'a fi ijtihaadihi ijtihaadkiisa haba ku gafo wa amaa haada taabicu midkan wax raacayo faqad shaaba intisaarahu intisaarkiisa wuxuu ku dheehay limaa yadunuhu lxaqa waxa uu xaqa u malaynayo darteed wuxuu ugu dheehay iraadata culuwi matbuucihi sheekhiisa uu raacsan yahay yacnii sarrayntiisa inuu doono hadafkiisa oo dhan sheekhaaga dadka ha ka sarreeya ayb wa duhuura kalimatihi kelmaddiisa muuqashadeeda unbuu rabaa wa an laa yunsaba ila alkhata sheekhiisa inaan gaf loo nisbaynin wa haadihi middaani wuxuu yidhi ibnu rajab dasiisatun weeyaan arrin yacnii qofka u duugmayso u duugan taqdaxu fii qasdi lintisaari lilxaqi waxay dhaawacaysaa qasadka in xaqa loo gargaaro fafham haadaa kan fahm ayuu yidhi fainahu fahmun cadiim waa fahm weyn wa fii nusqatina waxaa ku jirta muhimun fafham hada fainahu muhimun kan fahm waa yee waa waa yani maxaa yeelay waa muhim badela fahm meesha wallahu yahdi man yashaau ilaa siraaطi mustaqiim marka waa nasiixo aada u qiimi badan dardaarankan iyo taladan ardayga aada aad bay noo anfacaysaa waayo qasadka wax aada loo fiirinayo sheekhaani waxaa laga yaabaa inuusan qasad aan ahayn in xaqa uu bayaaniyo inuusan rabin isaga macduur waayo laakiin adiga isagu waa macduur laakiin adiga marka aada u hiilinaysa sheekhaaga ujeedkaaguna uu yahay keliya sheekhaaga ha guulaysto qalad yaan la yaan marnaba waa qaldan yahay yaan la dhihin taa darteed haddaa adoo xaq arkaaya aada indhaha istirto oo aada dad kula coleytanto waana jiraan dad masaa-il ay og yihiin inay xaq tahay dadka kula coleytamaya liajli sheekha dartiisa liajli xisbiga dartiisa liajli afkaarta darteed noocay rabta afkaarta ha ahaato kuwa magacyo sheegto iyo kuwaan magacyo sheeganin waxay doonaan ha noqdaan waayo waxa la dabdin karaa waxay tahay tacasubka mar haddii tacasub damiim ah uu imaado oo foolxun uu yimaado ama magac sheega ama ha sheeganin waxyaabahan oo kale unbaa imaanayo walaa yakhtalijanna ayuha aalibu fii sadrika laabtaada iyaynan jiidanin arday yacni laabtaada dhexdeeda yuunan jiidanin tarku taacati mucallimika ka tegista mucallinkaaga daacadiisa aada ka tegaysid fii midli hadihi lumuuri arrimahan oo kale allatii dakarnaaha aan soo sheegnay yani marnaba laabtaadu dhexdeeda inaad ka tagto arrintan iyaynan ku shakinin waclam ana almaqaalata almashhuurata dadka laba qaybood waaye dadkan mutasawifada ama ku ta'aursan ama xiriirka la leh dhinacaas erey waxaa jira mashhuur noqdayoo marka la rabo qaladkan in lagu rido loo isticmaalo dadkan kale oo iyaguna aan waxaa la xiriirin ee dambana iyaga laftooda hadallo kalaa meel u yaalla saan sheegi doono hadalladaa marka xaqiiqdoodu maahan sida loo dhahayo waclam ogow ana almaqaalata almashhuurata maqaalada mashhuurkaa wahiya qowlu bacdihim waayo ay leeyihiin man qaala lishaykhihi lima laa yuflixu sheekhiisa qofkii ku yihaa lima sidan maxay u dhacday hadalkan muxuu saan u yahay qofkii yihaha ma liibaanayo haadihi maqaalatun waa maqaalo hayru sadiidatin aan toosnayn wa kelimatun kelmad waaye hayru rashiidatin aan toosnayn wastamic ilaa maa qaalahu اlimaamu الdahabiyu fiiha imaamu dahabi bal dhegeyso wuxuu ka yihi qaala alxaafidu الdahabiyu fii siyar aclaami الnubala yanbagii lilmuriidi qof buu kaa soo naqlinaya waxaa habboon qofka muriidka ah ardayga allaa yaquula liustaadihi ustaadkiisa inuunan ku dhihin lima hasaga tacliiqiisa yanbagii lilmuriidi muriidka waxaa u habboon allaa yaquula liustaadihi ustaadkiisa inuunan u dhihin lima idaa calimahu hadduu ogaado macsuuman inuu macsuum yahay laa yajuusu calayhi alkhadaa'u gefka uusan ku bannaanayn yani haddii adiga ustaadkaagu uu macsuum yahay aan gafaynin lima ha weydiinin ilaa rasuulka sala alla ly slam ma gafaayo soo maha lima lama dhahayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam laana ma gafo haddii adiga sheekaaga aada booskaas dejinaysidoo lagu aada daliil u hayso inuu macsuum yahay ha dhihin lima markaas mana jiro qof macsuuma rasuulka ma ka gadaale amaa idaa kaana shaykhu shaykhu haddii uu yahay hayra macsuumin macsuum hadduusan ahayn sheekhu wa kariha ou nacaayo qowla lima ou naco fainahu laa yuflixu abadan isagaanba weligiis liibaanaynin qaala allahu tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa wa qaala watawaasaw bilxaqi watawaasaw bilmarxama saasuu alla yidhi balaa haahunaa muriiduuna waxaa jira uu yidhi muriidiin arday ahqaalun ankaadun culus oo huqalaa ah oo aan yacni majliska waxna ku kordhinaynin waxna lagu kordhi karin iyagoo kale oo dhib badan yactariduuna way ictiraadayaan walaa yaqtaduuna mana ku dayanayaan culimada wayaquuluuna waxbay dhahayaan walaa yacmaluuna mana samaynayaan fa haaulaai laa yuflixuun ardada noocaasna ma liibaanayaan kuwa arday un wax iska dhibo kuwaa ma liibaanayaan sheekhuna haddii lima uu dhibsanayo isaguna oo aniga lima maxaa la ii dhahaa uu leeyahay ma liibaanayo isagana leanna macsuum maba ahanba isaga maxaa u diida bacdi naasna marka iyagu waxay leeyihiin kuwa kale tacasubkan dambe noocan dambe iyaga marka la yidhaahdo sheekhu baxhi iyo cilmi iyo marka lagu jiro sheekh fulaan sidaanuu naqliyey sidaanuu sheegay masaladan waa ku gafi saxiixi waa kanaa fulaana a'imadii sidaanay dhaheen marka masaa-isha cilmiga la baxinaya ama yacni aad laga hadlaayo munaaqashaadka cilmiga ay jiraan ayay waxay leeyihiin arrintaas waaba dhacni sheekhaas lama weydiiyo daliil haddaan daliil la weydiinin isaga maa daliila may imaam fi fi hadihi lumuur umuurahaas imaam uu ku yahay umuur fulaan imaam uu ku yahay umuur fula callaana imaam uu ku yahay waxaasay sheegaya haddii la yidhaha maya sidan sax maahan masaladan khalad baa ku jirana adoon waxba dacninin waxna durin waxbaa dure buu ku leeyahay calaamatu ahli lbidac alwaqiicatu fii ahli lahar uu kusoo deliishana ahlubidaca calaamadooda waa dadka ahlu aharkoo la duro yaa la duray waxaan durid ahayn oo isaga ka aaminaa durid markaasuu wuxuu leeyahay duubduub ha loo qaato sheekh hebel warkiisa haddaan loo qaadaninna waa la caayey noocaas iyo kuwaan marka hadda laga hadlaayo waa isku namad tashaabahat quluubuhum quluubtooda waa isu ekaatay laakiin duruqa dariiqyada ay marayaan unbaa kala duwan saasna sax maaha wayanbagii waxaa haboon an yuxaafida inuu ilaaliyo wudda shaykhihi sheekhiisa kalgacaylkiisa liyakuunuu macan si ay u noqdaan kuwo wada jira miman yudiluhum اllaahu iyagoo wada jira si ay u noqdaan kuwa uu alla harinaayo taxta dili carshihi carshigiisa hooskiisa hoostiisa yowma laa dila ilaa diluh wafi lxadiidi اlmutafaqi calayhi sabcatu yudiluhum اllahu yowma laa dila ilaa diluh wa fiihim waxaa ku jiray warajulaani laba nin taxaabaa fi llaahi ilaahay dartii isu jeclaaday ijtamacaa calayhi watafaraqaa calayhi waa ku kulmaan ayagoo isjecel waana ku kala tagaan ayagoo isjecel wayanbagii waxaa haboon an yuxaafi wayanbagii waxaa haboon an yuwaqira inuu ixtiraamo owlaada shaykhihi sheykhiisa owlaadiisa waduriyatahu sheekhiisa duriyadiisa wa axbaabahu iyo dadkii uu jeclaa wa asdiqaa'ahu saaxiibadiisa liajlihi sheekhiisa dartiis inuu ku jeclaado wa hada mima yudiimu silata walwuslata xiriirka iyo silada waxyaabaha daa'im yeelayna ka mid tahay wa hada shucbat bnu اlxajaaj amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid ya'muru طulaabahu wuxuu farayaa watalaamiidahu iyo ardaydiisaba an yaquumuu wayuqabiluu inay istaagaan oy dhunkadaan ra'sa bni shaykihi sheekhiisa wiilkiisa madaxiisa aladii xamala canhu اlxadiida uu xadiidka ka xambaaray ijlaala wamaxabata lishaykihi weyneyn iyo jacayl ou sheekhiisa jeclaanayo raxmat اllaahi calayhim waicdaama lilxadiidi iyo weyneyn xadiidka laftiisa uu weyneynayo kharaja alimaamu abu ciisa tirmidiyu fii jaamicihi waqad rawaahu shucbatu ayضa wuxuu wariyey can cumaarata bni abi xafsata ayuuna ka wariyey qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi samictu moxamed bna firas albasriya yaquulu samictu abaa daawuud aطayaalisiy yaquulu su'ila shucbatu yowma can hada اlxadiid baa la su-aalay faqaala wuxuu yihi lastu uxadiثukum idiin sheegi maayo xataa taquumuu ilaa xaramiyi bni cumaara ilaa aada xaramiyi bni cumaara aada u istaagtaan fatuqabiluu ra'sahu madaxiisa aada dhunkataan qaala waxaramiyu waxaramiyuna fi lqowm xaramiyu bni cumaarana dadku ku dhex jira ay icjaaban bi hada alxadiid isagoo marka xadiidkan aada ugu cajabgelinaya qultu waxaramiyun huwa ibnu cumaarata ibna abi xafsata weeyaan shaykhu shucba huwa yani huwa bnu cumaarata bni abi xafsata shayki shucbata fi hada alxadiidi marka xadiidkuu keligii ka maqlay cumaaraha keligii buu ka maqlay wiilkiisii marka meesha joogay yihi dhunkada albaab الthalith baabka saddexaad fi aadaabihi maca darsihi aadaabta sheekha ee ardayga maca darsihi darsigiisa kaga aadaab dhiganayo faslun fima yatacallaqu bima bimaa yadrusuhu fasalka koowaad waa wuxuu daraaseynayo baranayo ku tacalluqaa yabda-u wuxuu ku bilaabaa bixifdi kitaab illahi tacaala ilaahay kitaabkiisa inuu xifdiyo xifdan mutqanan xifdi mutqan aada loo itqaaniyey idilqur'aanu idilqur'aanu qur-aanka aslulculuumi culuumta asalkiisa wamaa zaala almuslimuuna muslimiintana kama zuulin yuxafiduuna abnaa'ahum ilmahooda inay xifdisiinayaan aflaada akbaadihim beerkooda kalaam allahi alcasiiz ilaahay kalaamkiisa inay xifdisiinayaan kama aynan zuulin ayb dhaqan marka muslimiinta oo dhan ay leeyihiin ayuu ahaa ibnu khalduunna waa sheegay muqadamada meelihii uu tegay oo dhan wuxuu ku arki jiray dadka muslimiinta inay ilmahooda qur-aanka baraan oo mar allaale markuu cunugu xoogaa afka yacni afka inuu hadaaqa gaaro u hadli karo oo dugsiyadaa la geeyaayo qur-aankaa la baraa waa arrin fiican waana arrin marka qur-aanka waxyaabaha ilaahay ku xifdiyey qeyb wax ka mida inay dadkii hadba baranayaan waqtiyadan dambe laakiin waxaad moodaa inay si usii waxyaaba waxyaabaha bedelayo waxaad arkaysaa cunug shan jir ah ama shan jir oo kale ah oo waqtigii dugsiga uu aadi lahaayo qur-aanka uu bara lahaaye ayaa waxaa la geynaa xanaano xanaanada marka qaarna diin kumaba tacalluqaan iska xanaanooyinkan iska waxa waaye iskoolada hoos yimaado qaarna waxay geynayaan xanaanooyinkan iska islaamiga ah xataa xanaanooyinka iska islaamiga ayagoon yacni waa xun tahay anoon ka wadin haddana waqtigii cunuga oo qur-aanka xifdin lahaa ayay buuxineen iyadiina dugsi qur-aanka lagu xifdiya maaha ogaada xanaanadu dugsi qur-aan lagu xifdiya maaha cunug walba caasiyaa qaadaya subaxdii xanaanadaa la geynayo oogaa adkaartay waa lasoo xifdisiinaa dabcan laakiin cunugaas haddii laba sano saddex sano uu meeshaas ku jiro qur-aanka ma xifdinayo waxaa laga yaabaa berrito inuu iskuol iska aado ka bacdina yani waqtigii uu qur-aanka baran lahay waa laga qasay sidaas ma fiicna dadkii horena waxaan xusuusan karaa dadkii reer magaalka ahaa iyagana hore waxaaba dhici jirtay ilmaha yaryar inay xanaano kirishtan inay gey jireen xanaanooyin soorooyin ay joogaan yacnii aziiliyada oo soorada ay cunug yaroo afar jiro ama shan sano jiro ayaa waxaa loo geynaa meesha sooradaa la geynaa iyagaasaa wax u akrinaayo iyagaasaa yani arrintaas maxay noqon kartaa khatar waayo arrintaas jahli iyo wax lamida unbaa loogu cudur daarayaa maahane arrinta noocaas oo kale gaalnimi gaalnimo waayo cunug yaroon waxba kala sooci karin gaal kirishtan ah oo asba dacwadiisa faafinayo u joogo meelaha uu joogo muxuu yani meelaha uu joogo muxuu u joogaa waddankiisii muxuu uga tega muxuu ugu sabraa waxaas inuu baro uu aaminsan yahay qofka marka u makaniyo ogolaado khatar iska dhaaf ilmo yaryare sheekh bakar abu zayd wuxuu qoray almadaaris alajnabiya kitaab la yidhaah wuxuu ka hadlayaa madaarista aan ahliga ahayn ee ajnabiga ah doorka ay ku leedahay kirishtaamaynta doorka ay ku leedahay madaaris alajnabiya waa madaaristan yacni waddamada ay furtaan khaarijka ajaanibka gaalada ama iskoolka ingiriiska ama iskoolka faransiiska ama kan canada yani waxyaabahaas iskoolaadka noocaas oo kale waayo madaaris ajnabiya kuwaas waayo kuwa ay dadku iyagu ummaddii meel joogto iyagu ay leeyihiin madaaris ahliya la yidhaahdaayo xoogaa manaahijtooda iyo ay ililaasho karaan taa lafteedaaba hadda khatar ku sugan tii yacni annaga aan lahaynaa khatar ku jirto tudadow maxaa umalaynaya marka arrin halisa waayo marka waa arrintaa in laga digtoonaado waqad marat binaa waxaa nagu soo martay fi lmuqadamati fi lmuqadimati muqadimada aathaarun tushiiru ilaa dalika aathaar qur-aanka in la xifdiyo tilmaamayso wa ana alculamaaa culimada kaanuu yamtaxinuuna dalabata ardayda waa imtixaani jireen bixifdi kitaab illahi tacaala bay ku imtixaani jireen kitaabka xifdigiisa qur-aanka qabla an yucallimuu intaynan barin alculuuma aluqraa qala alimaamu bnu jamaaca fi tadkiratihi an yabtadi'a awala waxaa aboon inuu ku bilaabo bikitaab illahi alcasiiz ilahay kitaabkiisa fayutqinahu waa itqaaninayaa xifdan xagga xifdiga wayajtahidu waa dadaalaya calaa itqaani tafsiirihi tafsiirkiisa inuu iqaan itqaaniyo wasaa'iri culuumihi iyo culuumtiisa inta soo hartay fainahu aslu lculuumi waaye wa umuhaa wa ahamuhaa qultu ama tafsiiru tafsiirka wasaa'iru culuumihi iyo culuumta inta soo hartay fayaxtaaju ilaa culuumin ukhraa ardaygu iskama aadi karo culuum kale u baahan yahay markaad qur-aanka xafidaba tafsiirkama horeba ugama boodi kartid waayo tafsiirkii culuumu u baahanaa naxwadii sarfigii waxyaaba badan u baahanaya fayaxtaaju ilaa culuumin ukhraa buu u baahanayaa kaalcarabiyati waalfiqhi iyo waadawaatihi waalxadiidi wa culuumihi ayb waxyaabahaas oo kale hiya culuumtaa oo kalmuqadimati muqadimo oo kale waa litafsiiri اlqur'aani اlcadiim tafsiirka qur-aanka tafsiirkiisa falaa budda waxaa lagama maarmaana an yutqinahaa inuu itqaaniyo almutacalimu ardayga qabla اlwuluuji intuunan dhex gelin fii lujaji tafsiiri tafsiirka badweyntiisa waqaala alimaamu الnawawiyu fii muqadimati kitaabihi اlmajmuuc wuxuu ku yidhi waawalu maa yabtadiu bihi waxa ugu horeeya ku bilaabanayo xifdu lqur'aani alcasiiz qur-aanka xifdintiisa waayo fahuwa ahamu lculuum culuumkan ugu muhiimsan waayo wakaana salafu laa yucallimuuna alxadiida walfiqha ila liman yaxfadu lqur'aan salafkuna waxay ahaayeen xadiidka iyo fiqiga ma beri jirin ilaa qofka qur-aanka xafidsan maahane waidaa xafidahu hadduu xifdiyo falyaxdar ha ka digtoonaado min alishtiqaali canhu inuu kaga mashquulo bilxadiidi waalfiqhi iyo wagayrihimaa inuu kaga mashquulo ishtiqaalan ka shuqloon yu-addii ilaa nisyaani shayin minhu kaasoo keenaayo ama gaarsiinayo wax ka mida in la hilmaamo ow tacriidihi lilnisyaan ama in loo bandhigo oo loo banbixiyo hilmaamitaan xadiidkii iyo fiqigiina uga mashquushaa la diida wax kale inaad uga mashquulsho maxaa umalaynaya marka maa kasii foolxunyii uma yajtahidu waa dadaalayaa fi lculuumi alcarabiyati culuumta carabiga buu ku dadaalayaa alasaasiya fahiya miftaaxu lculuumi الsharciyati waaye culumta sharciga furaheeda wa kaana cumaru wabnuhu cumar iyo wiilkiis waxay ahaayeen yadribaani awlaadahumaa ilmahooda waa garaaci jireen lilaxni yasduru minhum qala laxniga iyaga kasoo fulaayo waqad bawaba alimaamu اlbukhaariyu fii kitaabihi aladab almufrad aladab اlmufrad kitaabkiisaas ayuu baabeeyey baabu darbi cala laxni ayuu baab ka dhigay uma rawaa wuxuu wariyey bisanadihi can naaficin qaala kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yadribu waladahu cala laxni ilmihiisa waa ku garaaci jiray laxniga yacnii laxniga carabka aan saxsanayn naxwada iyo ka qaldan oo kale waxyaabahaas oo taxriifka sababayo uma rawaa can cabdiraxmaan ibni cajlaan ayuu ayuu ka wariyey qaala mara cumar bnu lkhaaab raximahu la radia allahu canhu birajulayni yarmiyaani laba nin oo gananayso ayuu soo maray faqaala axaduhumaa lilaakhari midkood baa ka kale ku yidhi asabta faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi suuءu laxni ashaddu min suuءi ramyi laxniga xun waa ka daran yahay shiishka xun shiishay baranayaan maogtahay yacni markaasu mid baa kii kale marka wuxuu ku yidhi asabta meeshii marka asabta ay ahaydoo saadkii buu marka siin akhriyey isku dhahid maaha xataa maaha sooma asabta iyo asabta isku mid maaha ayb laba macno inay kala qaataanna waa dhacdaa markaa wuxuu yidhi laxnigan baaba ka daran laxnigan laxniga kiisa xun wuxuu ka daran yahay ramyiga xun si xun inaad u ganato qultu cabduraxmaan ibnu cajlaan wain kaanat fiihi jahaalatu ninkastoy jahaal jahaalatu xaalin ku sugan tahay ilaa ana alahara jaءa min ariiqin aakhara buu ku yimid can الzuhriyi can saalimin can abiihi qala mara cmaru calىa qowmi yarmuun akhrajahu اlkhadiibu اlbaqdaadiyu fi kitaabihi aljaamic liakhlaaqi الraawi waadaabi saami wabihada yasiiru اlkhabru xasanan abarku saasuu xasan ku waqad sabaqa waxaa soo hormartay an asharnaa inaan soo tilmaannay ahamiyata tacalumi اlcarabiyati carabiga barashadiisa muhiimadda ay leedahay walaa yenbagii ma habboona an yanshagila aalibu ardayga inuu ku shuqloomo bitacalumi الnaxwi waالsarfi waculuumi اlcarabiyati muxuu uga mashquulaana can ilasli اlbaaciثi tacalumahumaa asalkii kugu bixiyey inaad barato inaad uga shuqloonto lama rabo waayo maxaad naxwo iyo sarf iyo culuum carabi u baranaya waxyiga inaa fahamtid haddaad tafsiirkii xadiidka uga mashquusho waa kugu eber alaa wahuwa fahmu lkitaabi wasuna waayo faidaa tacalama haddou barto waaakada minhaa ou ka qaato xadan waafiran dheef taam ah sarafa himatahu himadiisa wuxuu u leexinaa ilaa tacalumi اlkitaabi wasunnati wa aqaawiili الصaxaabati wاlculamaai halkaas kitaabka iyo sunnada aqwaasha saxaabada iyo culimada u leexinaa himadiisa uma yaxfadu mukhtasara fi اlfiqhi luqadii carabiga marka u barto dabadeed wuxuu xifdinayaa mukhtasar fiqhiga ku saabsan haddii marka meeshuu joogo kutubta laga bartaana owleysan wayajtahidu fii fahmi matnihi wuxuuna ku dadaalaa matnigiisa inuu fahmo duuna tacarudi isagoon u tacarudin marka hore ilaa shuruu ilaa shuruuxihi fatahbutu lahu waxaa u sugnaanaysa malakatun malako awood fii fahmi nusuusi marka hadduu fiqiga qaabkaa u barto nusuusta fahamkooda malako u yeelanaa wa durbatun ayuu yeelanaa fii idraaki istinbaadaati ahli lfiqhi yacni ku tababarasho ayuu u yeelanayaa inuu haleelo ahlu fiqiga istimbaadaadkooda qaabkii wax u istimbaadaan meeshaas marka matni inuu jilciyo uu barto waxay ka fiican tahay dadka qaar baa waxay waxu bartaan kitaabuu bilaabaa matni ah fiqhi ah matnigii fiqigii maalan kasoo qaad waa matnu lgaayati wataqriib sheekii marka ugu horeyso ardayga u dhigaayo doorka koowaad oo kitaabka uu dhigaayo ayuu wuxuu ka buuxinaa marka shuruux iyo xawaashi uu meelo kale kasoo daalacday asaga waxaa laga yaabaa kitaabkaas in minhaaj iyo irshaad lagu sharxaayo ardaygii meeshaas waa ku galaa waa lagu galaan gashay marka waa wareerayo wax uu ka faa-iidayo ma u ka qaadanayo ma leh cilmiga fiqigana malada waa u xumeynaa suu dani u ka qaadaa waa iskaga cararaa sheekha laftiisu marka isticraad ulcadalaad mau sameynaa muruqiisa mawtusaa dadka oo yacni saanan fahm badanahay ee arag miyah ma ardaygan miskiinkaa miyuu ku tijaabina waxaas tan labaad oo wax kale waxay tahay kutubtii kale waa inuu waqti u baneeyo kuwaas waa soo socdaan waqtigooda inuu u baneeyaa fiican marka hab aad u foolxun baa yacni manhajiyada wax loo daraaseeyey wax badan oo kamid a naga qaldan ajruumigaa la akrinaa icraabaa laga bilaabaa waxaa laga bilaabayaa waxyaaba xaashiyat lkhudari nin ajruumi ku akrinayaad arkeen adhow marka naxwo waa adag yahay lama bara karo iyo shiddaa meeshaas ka imaanayso qaar kalena qofkii matnigan ayuu rabaa inuu ka barto matnulgaayati wataqriib wuxuu ku dhabar jebinaa adiladii isagana waa hab kaloo iyadana aan qaab si aan u qaab fiicnayn yani adiladu ku dhabar jebinaa waxaan ujeedaa ardaygan wuxuu soo qaadanaa xadiidkaana masaladan u daliila xadiidkan dacfi baa ku jiro fulaanaa ku jiro fulaan sidaanaa laga yidhi xadiid kalaa soo arooray isagana sidaanay sidan dhahayo abuu xaniifa saasuu qabaa saanuu deliishaday kitaabkaba kitaab abuu xaniifa madhabkiisa ku shuqul leh ma aha marka marka hore waxaa muhiima horta kitaabkan meesha u socda ha fahma bes adilla haddaad u sheegaysid lama diidana halka xadiid u sheeg bis masaladan marka xadiidkii nebiga uu saas yidhi baa u daliila bis laakiin haddaad adiladii iyo takhriijaadkeedii la gasho taas waayo middaan ka hadlaayo aniga iyadana waa usluub kale ayb uma yatawajahu ila alxadiidi buu ujihaysanaa waculuumihi wausuuli اlfiqhi fayatacalamu lmusطalaxa buu baranaa wayujiiduhu waa aad buu ugu dadaalayaa id huwa miftaaxu اlbaxi wاlmuطaalacati baxiga iyo muطaalacadu furo u yahay wayaqra'u fi lusuuli ciddata kutubin ayuu ka akrinaa litaqwى qariixatuhu qariixadiisu si ay u xoogeysato fii fahmi madaariki اlculamaa oo ku saabsan culimada meelaha ay madaarigtooda iyo qaabkay wax u istimbaadayaan iyo inuu fahmo wamaakidihim fi lmasaa'ili uma yashtaqilu biistishraaxi maxfuudaatihi markaa wuxuu ku shuqloomayaa uu ku dadaalayaa wixii uu soo bartay oo soo xifdistay ayuu sharax u raadsanaa wayactamidu cala shuruuxi cala shuyuuqi shuyuuqdowna ictimaada fii kulli fannin fanni kasto shuyuuqda wuxuu ka ictimaadaa akmalahum kan ugu yaqaan wacala lkutubi kutubtana akhasahu midka ugu khaasnimada badan fii baxihi baxigiisa lilwusuuli ilaa buqyatihi si uu u gaaro marka wuxuu rabo sheekhna marka ka sharxanaysa oo ka dhegaysane kutubta kitaabkaad isticmaalaysana kan ugu habboon ha noqo walyaxdar kula alxadari haka digtoonaado can ilfawdaa isdhexyaaca fi tacalumi waxbarashada dhexdeeda ku dhacayso walqafazi ha ka digtoonaada bootinta ilaa maa uu u boodo laa yabluquhu dihnuhu dihnigiisa uusa gaaraynin kaana yatruka almukhtasaraati mukhtasaraadka inuu ka taga aw ilwaadixaati waxyaabaha cadcad wayantaqila uu u guuro ila alkhilaafi khilaafkay walmushkilaati masaa-isha mushkilka ah fa haadihi aafatun waayo tacuuquhu can ilcilmi cilmiga ayay ka hor istaagaysaa watamnacuhu can ilfahmi fahamkana waa ka celinay dad waxaa jira haddaad tiraa kaale akri meeshaan kitaabka yarkaa mukhtasarka ama xadii ama qur-aankaba kicintu ay dhib ku tahay oo waxaad arkaysaa ku mashquulsan marka masaa'il xadiidi oo yani ku mashquulaya ismaaciil ibnu cayaash hadduu ka wariyo reer shaam riwaayadiisa waa la aqbalaa hadduu hayru shaamiyiin ka wariya lama aqbalaayo waxaas markuu ka sheekeynayo caalimaa loo maleeya haddii kitaabka loo dhiibo juscamaha ka akri layraan kama akri karo fawda waay waxaas marka qaala alimaamu abulxasan almaawardiyu fii kitaabihi adab اddunya wاddiin waclam ayuu yihi ana lilculuumi culuumta awaa'ila meelay ka bilaabatay leedahay tuaddii ilaa awaakhirihaa ku gaarsiinaysa meesha u danbeyso wamadaakhila madaakhil tufdii ilaa xaqaa'iqihaa ku gaarsiinaysa xaqaa'iqdeeda falyabtadi daalibulcilmi ha ku bilaabo biawaa'ilihaa culuumta hore meesha hore liyantahiya si uu u gaaro ilaa aakhiriha awaakhirihaa meesheeda dambe wamadaakhil ayb wabimaahy wabimadaakilihaa madaakisheeda daalib cilmiga ha ku bilaabo madaakhil اlculuum liyufdiya si uu u gaaro ilaa xaqaa'iqihaa xaqaa'iqda walaa yatlub اlaakhira kan ugu dambeeya yownan dalbin qabla اlawali kan hore ka hor walaa alxaqiiqata xaqiiqadii yaanu dalbin qabla اlmadkhali madkhalka ka hor falaa yudrika alaakhira walaa yacrif alxaqiiqata falaa yudriku alaakhira walaa yacrifu alxaqiiqata ma garanayo marka kan dambe xaqiiqadiina ma fahmayo lianna albinaa'a calaa gayri ussin laa yubnaa waayo dhismo asaas la-aan lama dhiso waathamara min gayri karsin laa yujnaa miro abuur la-aan lama gurto walidalika asbaabun faasidatun asbaab faasidaa bayna leedahay taas wa dawaacin waahiya dawaaci waxyaaba kugu yeerayo daciif ah fa minhaa an yakuuna fi nafsi aqraadun nafta in ay ku jirto ujeedooyin takhtasu binowcin min alcilmi ku gaara nooc cilmiga fayadcu lgaradu wuxuu ugu yeerayaa ilaa qasdi dalika nowci nooca inuu u qasdo wayacdila wuxuu ka leexana can muqadimaatihi ka rajulin nin oo kale yuhiru lqadaa nin qaalinimo rabo wayatasadaa lilxukmi xugun inuu u banbaxo fayaqsidu min cilmi lfiqhi cilmiga fiqiga wuxuu u qasdaa ninkaas adab alqadaa meesha qadaha ku saabsan qaali maxaa laga rabaa sidee wax u kala xukumaa dacwooyinka see u kala ratiba qeybtaas u aadaa isagoon baranin mabaadi'dii madaakishii iyo mabaadi'dii isagoon baranin naftiisa waxay rabtaa qaalinimo kitaabka meelaha u dambeeyo adab lqadaa bisow marka fifiirsana wma yatacalaqu calayhi waxa ku tacalluqo min adacwa wاlbayinaat uma dakara yucadidu dalika arrintaa inuu tiriyo markaa nin walbaa meesha uu rabaa mararka qaar asbaabta keenayso qofku inuu ka boodo cilmiga muqadamaadkiisa oo meesha dambe u boodo waxaasoo kalaa ka mida wa qaala alimaamu badruddiin ibnu jamaaca fi tadkiratihi wuxuu ku yihi athaani an yaxdara fi ibtidaa'i amrihi inuu ka digtoonaado bilowgiisa hore min alishtigaali fi lاkhtilaafi bayna alculamaa inuu ku shuqloomo ikhtilaafka culimada dhexdooda ow bayna annaas ama dadka dhexdooda muطlaqan fi lcaqliyaati masaa-isha caqliyaadka iyo wasamciyaatiba fainahu yuxayiru dihna dihnigo wareerinaa wayudhishu اlcaqla caqligana waa wareerinayaa bal yutqinu awalan marka hore wuxuu aad ugu dadaalaa kitaaban waaxidan hal kitaab fii fanin waaxidin fani ku saabsan ow kutuban ama kutub fii funuunin ku saabsan in kaana yaxtamilu dalika hadday arrintaas uu ixtimaali karo calaa ariiqatin waaxidatin hal ariiqo yartadihaa lahu shaykhuhu sheykhiisa uu uga raalli noqonaayo fain kaanat ariiqatu shaykhihi sheykhiisa dariiqada wax ku bara hadday tahay naqla almadaahibi waalikhtilaafi madaahibta ikhtilaafka inuu soo naqliyo walam yakun lahu ra'yun waaxidun ra'yi midana uusan lahayn qaala alghazaaliyu wuxuu yihi falyaxdar minhu ha ka digtoonaado faina dararahu akharu min annafci bihi dararkiisaa ka badan lanna markaad bilaw tahay haddii madaa yani madaahibta iyo ikhtilaafka lagu sii dhex daayo waa khatar qultu tarku lbidaayaati bidaayaadkoo laga tago wanabdu lmuqadimaati muqadimaadkoo la tuuro waalhijratu min alwaadixaati waxyaabaha cadcadoo laga hijroodo ila alikhtilaafaati la aado wa aqaawiili lculamaa'i la aado xirmaanu can ilcilmi waalfiqhi waaye waqad ra'aynaa waxaan aragnay man idaa ra'aytahu qof haddaad aragtay yatakalamu inuu ka hadlayo fii daqaa'iqi ikhtilaafi alculamaa'i wa aqaawiili lfuqahaa'i ikhtilaafka culamada iyo fuqahada aqwaashooda daqaa'iqdooda markuu ka hadlayo danantahu waxaad u malaynaysaa caaliman nixriiran inuu yahay caalim aad taf u ah wa idaa xaawartahu bimas'alatin waadixatin mas'ale iska waadixa markaad kala hadashana awaliyatin oo awaliye ah laa takaadu takhturu fii baalihi maskaxdiisa inay kusoo dhacda xataa ku dhowaan mayso facala almutacalimi qofka wax baranaayo an yusqiya waxaa laga rabaa inuu u dheg raariciyo ilaa nasaa'ixi ahli اlcilmi wa tacaaliimihim ahlucilmiga nasaa'ixdooda iyo tacaaliimtooda wa qaala cubaydullaahi bnu cumara bni axmed ina min xaqi اlbaxhi waاnadari fiiri hadalkan baxhiga iyo nadarka xaqiisa waxaa ka mid ah alidraaba qofku inuu ka jeesto can ilkalaami ka hadal fii furuucin furuuc lam tuxkam usuuluhaa usuusheeda aan la sugin ayb waltimaasa hamaratin miro raadintiis inuu miro raadiyo lam tuqras shajaruhaa geedkeedaba aan weli la tallaalin ayb wa dalaba natiijati natiijo dalbitaankeeda lam tucraf muqadimaatuhaa natiijo muqadimaadkeedaba aan la garanin baxiga xaqiisa waxay tahay inaad iskaga jeesatid ka hadalka furuuc usuusheeda aan la sugin miro ah inaad raadisid geedkiisii uu ka bixi lahaa baan la tallaalin natiijo inaad la soo baxdo muqadamadeediiba ay maqan tahay aan la garanin waliyastafid min cunfuwaani shabaabihi dhallinyaronimadiisa hore ha ka faa'iideysto wa taraawati fahmihi iyo fahmigiisa cusaybkiisa fii xaali sigarihi yaraantiisa dhexdeeda waqad qiila waxaa la yidhi fii manhuuri اlxikam altacalumu fi الsigari yani waxbarashada yaraanta dhexdeeda ku dhacdo kanaqshi cala اlxajari waa dhagax naqshadayntiis oo kale dhagax markuu qoyan yahay ama shamiintada marka wax lagu naqshadeeyo waa bis waa say ugu dhegtay lianna alkabiira waayo qofka weyn wain kaana akara caqlan haba ka caqli badnaado mina sagiiri kan yar ilaa anahu ashqalu qalban waa ka shuqul badan yahay xagga qalbiga walaa yu-akhirana can nafsihi ardaygu nafsadiisa yaanu kadib dhigin fursatan fursad wajadahu ou helay litacalumi barasho ku helay miman uu ka barto huwa lahu ahlun ahl u ah liannahu casaa an laa tamura caleyhi inaysa soo marinaa laga yaabaa haddii lagu yidhaha warniyow kaale fursadan baa jirtee sheekhan baa waxaan akrinaya kitaabkan kaale ka faa'iideyso maya mar danbaan baran doonaa ama dowrka labaad markuu kusoo celiyaan ka faa'iideysana haddii inuu kusoo celi doono yaa og fursad aada haysato ha dhuminin rawa alxaafid bnu cabdilbar fi jaamici bayaani اlcilmi wa fadlihi can ilimaami malikin anahu qaal laa yanbagii liaxadin qof uma habboona yakuunu cindahu lcilmu agtiisa ou cilmi yahay an yatruka tacaluma waxbarashada inuu ka tago waliyucطi alcilma kullahu waliyucطi ha siiyo alcilma cilmiga kullahu isaga dhammaantiis ha siiyo isagoo dhan haysa siiyo cilmiga juz iyo qeyb ka mida yaanu iska siinin kulligiis ha iska siiyo cilmiga walaa yu'hirana araaxata calayhi raaxana yaanu ka dooranin fafii صaxiixi muslimi can yaxya bni abi kaiirin anahu qaal laa yustaطaacu lcilmu cilmiga lama awoodo biraaxati اljismi jismiga raaxadiisa laguma awoodayo waliyurshid ku hanuuniyo rufqatahu saaxiibadiis iyo wahayrahum iyo keyrkood miman naxaa ilaa alabi اlcilmi oo ka mida dadka usoo jeestay cilmiga dalabkiisa ha ku hanuuniyo oo ha kula taliyo ilaa mawaadin اlاshtigaali meelaha marka cilmiga looga shu yani layskugu shuqliyo lagu baranayo wa amaakini alab iyo meelaha cilmiga dalabkiisa uu yaallo wahada min jumlati الnasiixati kan marka waa nasiixaday ka mid tahay alatii umirnaa nala faray qaala salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu yidhi waida stansaxaka hadduu kaa waana dalbo fansax lahu u naseexay oo u daacad daacadnimo kula tali hada akhirh wallah aclam wsala allah wslm la nabiyina mxamed